bal waxaad faahfaahin naga siisaa howlgalka meesha uu ka dhacay iyo khasaaraha ka dhashay dhowr toban saac iyo bar ayay macnaha nimanka nabadiidka ee macnaha ummadda soomaaliya macnaha dowladeeda nabadda ayaynu soo weerareen marka halkiiba ku fashilnay marka deegaanka waxay markan soo gaarsiinayaan laba nin oo dhimasho iyo afar dhaawac deegaanka magaciisa dagaalku ka dhacay
eersaniini ma iyagaa idin soo weeraray mise idinka ayaa howlgal qorshaysan qaaday ha waa ka warqabnay ciidamaha meel hore u gelinay marka xara intay soo gaaren marka waa fashilinay marka ayaga laakiin macnaha ay rabeen oo macnaha ay xarada ay xaggeed aan soo weeraraan marka annagaa ka war xirnay oo isha meel horaan u galnay ciidamo qorshaysan u dirnay halkii baa lagu fashilay
iyaga dhankooda markii laga soo tago maxaa idinka idin soo gaaray dhankannaga inaba hayrata waxna soo gaarin ma jiraan dhankooda marka laga tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca marka laga tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca aada u geysateen argagixisada ma wax saanad ah ama huba ama dad noolnool oo aad ka qabateen baa jirta
maya meesha horta dalka horta waxaa waa dal kayn le ee xiriir ah marka ayaga marka waxay rabeen inay macnaha ciidamada gaadmi iyo waxaas dagar ay raadiyaan waa ka war helnay xogtoodan helnay in badan baan daba taagnanay marka waxaada saanad lagama qabanin waa la fashilay dib baynu carareen haddana waxay kusugna deegaanka dhanan waa tahay marka hadda meesha siniiniga aad sheegayso ma tuula mise waa deegaan mise waa degmo meesha hadda aad howlgalka ka samayseen ma degma ma tuula ma deegaanba bal faahfaahin ka sii dadka waa meel miy macnaha hoos imaada ee sheegay dowlada saniin hoos imaada ee macnaha toban iyo shan kilomitr u jirta meesha lambar konton waa tahay halkaas mama goor dhow aad la wareegteen mise horaad ugu sugnaydeen maya halkaas ciidamada in ma dedegnaayeen waxaa dedegnaayeen ciidamada in ma dedegnaayeen ilaa dhowr halka ciidamada macnaha way ku sugan yihin ayaga iyo qolooyinka amazonba
waa tahay marka qorshaha howlgalka iyo dadaalada aada wadaan ee ka dhanka al-shabaab sidee buu u socdaa
sidii looga qorsheeyo ayuu socdaa heer sare marka waa shaqooyin ciidan macnaha sidii taakiidka loo jeexay had ku socdaa meel u wanagsan buu hadda maraya hadda maxaa guulaha oo aad rajaynaysaan inaad ka gaadhaan howlgalka aada wadaan ee ka dhanka al-shabaab ee shabeellada hoose aad ka wadaan gaar ahaan aagga hadda aada sheegaysa ee number conton hadda saan had kuu sheegi kara hadda amniga hadda waa sef marka laga reebo meelo cayiman oo hadda ishaga nimanka nabadiidka hadda ay ku hareen amniga hadda waa isku haleyn karaa boqol kiiba boqol wey meelkaas ciidamada joogo habeenkii maalna way socdaan cadowgana hadda waxaa weeye hadda gacantooda hadda hoos bay martaa meelahaas ay ku sugan yihiin goormaad rajaynaysaan inaad ka saartaan haddii ilaahay ma dhihin xiliyadana soo aadan waa shaqooyinkanaga waa waxaan u labisanay waa waxa macnaha dhiignaga u bixinay dee annaga shaqo kale malihin cadowgaas inaan unbeegsano way shaqadanaga
shacabka ka waran siday ula dhacsan yihiin sida aad wax u wadaan iyo howlgallada aada wadaan ee ka dhanka al-shabaab shacabka boqol kiiba boqol shacabka ku faraxsan yihiin waxaa weye waana garab taagan yihiin waxaa lasku haystan hadee waa shacabki waxaa weeye shacabka boqol kiiba boqol waa nala shaqeeyaan waana ku faraxsanya macnaha howlgalladan aad bay macnaha ishaga iyo hadda u mahad celinayaan
wada shaqayn intee la-eg baa idinkala dhexaysa maadaama ciidanku uusan shacab la-aantiisa howlgeli karin shacabka horta waa murtida koowaad ee dalka macnaha uu leeyahay shacabka sida u dhaqsaha badan bay nala shaqeeyaan boqol kiiba boqol jooga waa degan yahay annagana ishaga waa soo dhawaan ayagana waana soo dhaweeyaan marka waxaad ka dareemi kartaa marka farxadda iyo ishaga sida lasoo dhexgalay marka shacabka boqol kiiba boqol xooga dalka aad bay uga shaqeeyaan shacabka nabadoodi ay raanayaan in badan ee ay ku macnaha fikirayeen way u soo noqotay marka shabaabkiina marka waad garanaysaa marka colays ka saarnaa shacabka beerahooda xoog laga haystay hantidoodaa la boobayay holahoodiibaa macnaha si qaldan loo qaadanayay maysa ka hadli jirin ninka ka hadlana macnaha nimanka nabadiidka way dili jireen ummadan afduub bay ku haysteen hadda marka waxaa moodaa marka shacabkii in ay macnaha farxad iyo macnaha ishay kareqeyn ay ka muuqato wejiyadooda macnaha laga dareemi karaa